Guurka degdega ah ama gabdhaha aan gaarin waqtiga guurka ayaa saameyn badan ku yeesha gabdhaha Soomaaliyeed kuwa oo kala kulma dhibaatooyin ay ka mid tahay xanuuno ku dhaca xilliyada uurka, kala tag iyo waxyaabo kale oo badan. Si aan wax badan uga ogaano waxyaabaha sababa guurka degdega ah ayaan wax ka weydiinay Safiye Cabdikariin oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Shabeellaha Dhexe.
Run ahaantii guurka horta degdega ah waa mid lagu galo iyadoo aanan lahayn aanan lahaanin diyaar garow ku filan ama aqoon fiican oo ku saabsan lamaanaha kale guurka noocan ah badanaa wuxuu ka dhashaa xaalado degdeg ah sida jacayl degdeg ah marka labada qof ay si fudud isugu dhacaan oo aan si fiican isku aqoon oo kale way sababtaa cadaadis bulsho ama qoys marka ay jirto cadaadis lagu lagu saaro qofka inuu guursado si degdeg ah xitaa haddii aysan ka go-nayn bulshada cadaadis ugu yimaado kale jacayl degdeg hadduu jiro xaalado dhaqaale ama sharci sida guurka ay lamaanaha ku galaan si ay u xaliyaan dhibaatooyin dhaqaale ama sharci markaan ka hadlayno dhaqaale marka la leeyahay haddii gabadhan ay tahay gabadh iska miskiina oo dad dhaqaalahooda iska yaryahay kasoo jeedo waxay is leedahay naftaada uun ku maarey oo guurka gal sababtoo ah dhaqaalaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qaar sababa in gabadha ay sameyso
dhanka kale doctor cabdirasaaq yuusuf culo ayaa ka warbixiyey xanuunada ka dhasha gabdhaha la guuriyo iyagoo aan gaarin xilliga guurka runtii saameyn badanaa ka dhalan karto oo problem oo ku imaan karta gabadha in xili hore loo guuriyo iyadoo aanan si fiican u qaangaarin ama xataa aanan gaarin da-da saxda ahayd ee guurka tan koowaad waxa waaye in gabadhii horta haddii gabadh waxbarasho ku jirta ay tahay in waxbarashadii ay ka harto tan labaadne waxa waaye in gabartii maxaa la dhahaa ay ku dhacaan problems la xiriira uurka ama maxaa la dhahaa waxyaala loo yaqaano early obstetric early early marriage obstetric complications oo ah in gabartii hadhowti marka uurka ay qaado ilmihii dhaliweyso oo qaliin iyo iyo wax wax la mid ay ku dhasho ama ilmihii uu kafka kaga dhinto ah inay awood u lahaaweyso in ilmihii kafkeeda ay soo dhaafaan maadaama miskaheeda aysan diyaarsanayn qaangaar aysan u ahayn in ilmo ay soo dhaafaan saameyn intee la eg ayuu gabdhaha ku leeyahay marka loo eego xiliyada dhalmada sidoo kale waxaa jiro cuduro la xiriira marka gabadha aada ay u daayar tahay marka uurka ay qaado tusaale ahaan in gabadha ay ku dhacdo dhiig karka uurka oo oo aada u daran xaaladiis aada u daran ilaa dhimasho keeni karo sidoo kale sokorta uurka iyo infectionadan kaloo ku dhaco xilliga uurka oo gabadha ku sababi kara in ilmihii kasoo kasoo dirman wax la mid ah sidoo kale saameynta kale uu leeyahay gabdhaha uu ku leeyahay xilliga dhalmada in xilli hore ay ay guursato waxaa kaloo ka mid ah in gabadhii ay ku imaadaan problemska la xiriira sidoo kale mar kale foosha oo ah in foosha gabadhii ay ku daahdo ilmihii ay soo dhaafi waayaan kafkii ilmihii kafki ay kaga dhintaan haddii gabadhii xataa caadi ay u dhasho in dhaawacyada dhalmada ay ku imaan tusaale ahaan in gabadhii ay isgoosato oo maxaa la hadhooti dhiig bax iyo wax lamid ay ku imaadaan oo ah dhiig baxa dhalmada kadib taasna gabadhii saameyn badan ay ku yeelato ilaa dhimasho ay gaarto in sidoo kale dilaacyo ay ku dhacaano minka afkiisa iyo iyo wax loo yaqaano xubnaha taranka qeybahooda hoose ilaa iyo qeybta saxarada inay isku furmaan oo gabadhii ay ku dhacdo wax loo yaqaano fistula oo ah inay isku jarmato ama brinal tir wax laha ah inuu dilaac ku dhaco xubnahaas hoose sidoo kalene kaadi heesta dhaawacyo uu ka gaaro hadhowti kaadidii ay ceshan weyso ugu dambeyn nafisa seemey nuur oo ka mid ah wararka habeenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa bulshada ugu baaqday in ay ka foojignaadaan guurka degdega ah bulshada reer joogan waxaan u baaqayaa gabdhaha ee guurka aan gaarin ee maxaankuraa isboobsiyaayo ha isboobsiinina insha allah idinkoon guurka maxaankurahda aan aan u dayanina waqtigiinana aan gaarina jirkiinana oo u diyaargaroobay in aad dhashaan ka maskaxayn ahaan waxaan idin leeyahay ka jooga waa ku fududaanina midda kale waxaan fariin u dirayaa waalidiinta waxaan leeyahay horta gabar waa hooyadeed hooyada waxaan leeyahay gabadha horta in inaa la saaxibto gabadha waa in aada ogaato meesha ay kaceyso waxa ay qaba hayso ee waa ogaa kartaa hooyo gabadheeda waa ogaa kartaa hadday nin la socoto hadday markaas itaa inay guursato ee xataa ee rabto hooyada way ogaa kartaa hooyada waxaan leeyahay gabadhaada la saaxib iyadoo aan guurka gaarin yaysan kaa guursanan dhila ee horta gabdhaheena soomaaliyeed waa la ogyahay hadbase uu kala koriinsho badanyo gabdha sagaal sano markay gaarto inkee way iska caadoonaysaa labiyo toban sano saddex iyo toban adi kama dambeys gabadhaas waa inay lix iyo toban toddobiyo toban sano ee ku guursataa laakiin wixii ka yar in laga celiya ayaan jeclaan lahaa